inkastoo roobka ka da-ay magaalada uu aada u yaraa haddana agagaarka magaalada beledweyne dadka degan waxay heleen roob biyo dhig fiican leh abuukar macalin oo loo yaqaano abuukar heeseed waxa uu ka mid yahay dadka degan deegaanka hees ee hoostaga degmada matabaan xalay waxaa lagu bilowday xilli oo toddobataa ah waa haddaana hadda u gayooday roobkaa roob xoogan oo ahay hadda wax dhibaho umada gaadsiima lakin xooliya maanta ana daadin wax dabayla iyo wax daada oo la soo daahona ma jirin biyo dhig fiican ou lahay oo aad u biyo dhig oo fiican ou lahay heesow ka dahay caligenow ka dahay madhooyow ka dahay oomaalow ka dahay baangaalow ka dahay udubulow ka dahay intaasaan ka waramaa gafiilow ka dahay ilaa xawaala naagood lafa maroodi intaasaa kolba aniga daaxadiida ka warqabo intaasu haddaan wacay kulli waa waa wada tirana isku si annaa lihi roobku bariyu bariyuu nagu yimid bariyuu nagu yimiday guuro ahay bariyuu ka yimiday bari markuu ka yimiday cirna maba la filinayno xalaba cirku caadma ma lahaynbo asagoo guuraba yimid awsikiaba lagu kaagaxaybo waxaa maanta hakad uu ku yimid adeegii garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne xaafadaha qaar dadkii magaalada dib ugu soo laabtay waxa ay bilaabeen in haddana mar kale ay dib u barakacaan xabiiba maxamed xasan oo ka mid ah dadka degan xaafadda xaawataako ayaa v o a uga warantay cabsida xaafadeeda ka jirta xaafadda waxay haytay ummad badan oo ku nool maxaanku dhahay dadku inta badan xaafadda way kusoo laabteen haddana inta qaaraa ka barakacay oo hadda xaafadda ka maqan qaarna waa degan yahay oo qarqaasuna barakacay halisu yimid biyaha dadna waa go-toonay ku jiraan oo hareerahay ka mareen dadna waxay haytay biyahayba ku dhex jiraanba hay adiga shaksiyan intay biyaha ku joogaan aniga shaksiyan biyuhu guriga qayb ay uga jiraan qaybna waxay haytay meel yaroo qalaylahan ka jooga aniga waxay haytay shan maalmoodaan deganay marka hadda shan maalmood kabacdina hadda berida haddaan caawa ku baryo haddii aan la idmayna berri ka bixi doonaan umalayn dad badan waa guureen dad badan oo soo guuri raba dana waa hakadeen dad badanna waa guureen dadna hadday guuri rabaan rab waa da-ay si fiican oo u da-ay weliba maxaan ku dhahdaay waxay haytay xalay ilaa maanta oo dhan roobku waa da-ay xaafadda roob aada magaalada ku da-ay waadiyaashii biyo ay keeneen biyihii webiga iyo biyihii waadiga waa isqabsadeen maxamed faarax barqalle oo isna ka mid ah dadka degan xaafadda xaawataako ayaa waxa uu sheegay in biyihii ka baxay webiga shabeelle ay dhinac walba ka mareen xaafadiisa annagu mar horaan biyo baxri horaan ka baxnay markii dadku ku la-aanayay ka hor ceel jaallaan degay waxaan markii on biyihii xoogaa ay tan yaraadeena soo laabanay laab dheere meel layidhaha soo gallay laab dheere haddana biyihii dagaxdiisay ka baxeen hintooy ku darmeen webigana buraaskou naga maraa marka waxaan ku jirnaa meel webiguna uu xagga ka maro wejigii horena ay biyo naga mara inay isku darmeen laba webi dhexdoodaan joogna roobku xalow noo da-ay haddii uusan roob jirin xoogaa waaba waa gegsan lahayn oo waa scelin lahayn laakiin haddii roobna kor ka da-a